raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsa roob saacadihii lasoo dhaafay ee ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay socodka gaadiidka ee dadka ee magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland oo dowladda dhexe ku eedeeyey inay indhaha ka qabsanayso waxyaabaha ka socda magaalada laascaanoodda xarunta gobolka sool yaa ciidanka asluubta soomaaliyeed oo sheegay in la soo gebagabay baaritaanno la xiriira xabsiga dhexe laga iibsado dadka maxaabiista qorraxda iyo raashiinka laga kariyo xabsiga howlgal ay si wada jira u sameyn laamaha amniga ee dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay ka fuleen qaybo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolka banaadir akhbaaraadka dibaddana suudaan ayaa laga maqlayaa xabad ka dhahaysa qaybo ka mid a magaalada khartuum ee caasimadda dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaas maqasheen waa qodobadaynu wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo wadhowaada warka oo dhammaystiran roobab ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyn fara badan ku yeeshay dadka ku dhaqan magaalada kadib markii roobabku ay la tegeen qaar ka mid ah mootobajaajyadii ka shaqeynaysa ee magaalada muqdisho halka roobabkuna ay dadkii guryaha ay deganaayeen ay biyuhu ay u galeen warbixinada ugu dambeeya cali aadan ayaa warkan inooga diyaariyey
guud ahaan magaalada muqdisho maanta waxaa ka da'ay roob mihiigaan oo ay ku diirsadeen dad iyo duunyaba inkastoo roobku uu yahay raxmad eebbe xagga allana ka yimid haddana waxaa markaasi uu saameeyey dad kala duwan halkan oo ah dacda degmada boondheere maanta waxaa ku soo rogmaday daadad xooggan oo ka kala yimid jidka jenaraal daa'uud iyo xaafadaha kala duwan ee degmada boondheere roobabka xooggan ee maanta ka da'ay magaalada muqdisho ayaa waxay saameyn ku yeesheen isku socodka gaadiidka iyadoo qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ay biyaha roobka gooyeen sidoo kale khasaaraha roobkan sababay ayaa la sheegayaa in guryo ku yaala degmada boondheere ay buux dhaafiyeen biyo kuwaasoo dadka degnaa ay ka guurayaan dacdan oo ah halka loogu talagalay biyaha inay galaan ayaa waxaa ku jira sida la sheegay mootobajaaj kuwaasoo markaas intuu roobka socday ay ka soo qaadeen jidka jenaraal daa'uud qaar ka mid ah milkiilayaasha mootobajaajta iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaan ka waraysanay saamaynta uu ku yeeshay roobka maanta da'ay abto roob ilaahay subxaana wa tacaala roob badan horta noo da'ay oo raxmadda ilaahay kuleel badanaa jiray ummadda waa diirsadeen saas ay tahayne roobkii saameynuu suubiyaha ka dhalatay horta boon dheere roobka ku da'o wax uma dhimo laakiin daadad badan oo ku soo rogmadaa jiro oo biyaha kor ka yimaado jidadkan dhankan kore waa iska caadi laakiin qaybta hoose waxaa hadda ugu daran ceel oo moodo ceel macalina boondheer hadda ugu daran oo biyo aad u buuxiyey waxaa lagu xali karaa waxaa jiro meelooyin hore dowladdu hore u qoday oo bulaacada waaweyn ah bulaacadahaasi oo in dib u habeen lagu suubiyo aad ugu baahan tahay marka dowladdu intay kari karto ha karto dee markii biyaha galaanne booyadaa lasoo dusha dhuuqi jiray hadda biyahan booyado ka badan yihiin labaatan booyada xataa ma qaadi karaan waayo biyo aad u badan waayo oo buuxiyey ilaa qaybo dhanoo jiray wallaahi roobka nimca ilaahay keena waay horta alxamdulillah shukur bilcaalamiin waa loo baahnaay laakiin saameyn weyn oo loo geysta haddaa mooto bajaaj leenahay xamarweyna tegey xamarweyne marka waxaa waaye waa ka bixi waaya roobka meesha ugu qabsaday degmada xamarweyne irideeda oo roobka ugu qabsaday aniga dhinacaas u baxdaa ilaa dekedda xaggeeda hotel madiino ambatoriyada ceelgaabta via roma intu dhexaysa biyaha fadhiista mootooyin ay wadhaan ilaa iyo lix waa maqla laakiin shaahid uma dhihin inay galeen mootaalihi kale ii sheegtay jiidadku way xiran yihiin dowladda waxaan leeyahay waddooyinkan dib u dhis kale ha ku samayso bulaacadaha u samayso biyahan badda ha u furtaan dhihi lahay qarash ha geliso dhaqaale annaga waa nagala qaaday haddana mid hor laha nagala qaadan rabaa waddooyinka in noo loo qurxiyaa rabnaa waxaan ahnay milkiilayaasha mootooyinka oo meesha ku dhaceen siinaa ay ka soo qaadeen oo saarnaa wallaahi biyaha saa'id ahaa marka anaaba nafs maaragtay ugu badbaadeen wallaahi aan hadda inta arkayay toddoba mooto waa fariinta haddireen waxa waaye maadaama aan canshuur bixiyaal maaragtay in wax noola qabto oo nagala soo bix oo maaragtay weeshashan in noola soo diro oo maaragtay nagala soo baxso darwallada gaadiidka iyo dadka shacabka ayaa baaq u diray maamulka gobolka banaadir inay sameeyaan biyomareenno biyaha roobka badda ku dara si looga badbaado in biyaha roobka ay jidadka gooyaan wartan degmada boondheere ayaa roobab hore u da'ay sidaan oo kale mootooyin ay ugu dhaceen kuwaas oo khasaare kala duwan milkiilayaashii lahaa ay ka soo gaareen cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay inay iska indhitirayso waxyaabaha ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suur xarunta gobolka sool maxamed alfa ayaa warkan inoo haya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo ka hadlayay magaalada garoobe ayaa ku dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya qaabkay u wajahday colaada ka oogan magaalada laascaanood dani ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk soomaaliya inay gabtay mas-uuliyadda ka saarneed colaada ka jirta magaalada laascanood islamarkaana aysan u dhaqmin inay tahay dowlad soomaaliyeed ee dalkan maamusha madaxweyne dani waxa uu sheegay in s s c aysan ka mid ahayn somalilan islamarkaana aan qasab iyo xoog lagu maamuli karin wuxuuna sidoo kale sheegay magacaabista ergeyga inay tahay waqti lumis aan waxba kusoo kordhin doonin xaaladda
dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii ka saarnayd laascaanood iyo sool way ka way gabtay uma dhaqmin sidii dowlad soomaaliyeed gacanta u laaban waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalkan badbaadadiisa qayb ka ahaato iyadoo dhiig dhacayo oo dadkii la laynayo hadalkeeda ugu horeeya waxay ahayd siday dhiigga u joojin lahayd oo nabadda u sugi lahayd inay gardarro garab uga dhigto somalilan oo tiraada wada hadal baan la furanaha xaaladda somalilan baan ergi u magacaabaynaa arrin dowladda soomaaliya ay ku gaftay arrin sax ahna ma ahayn xilli laga hadlana ma ahayn markay caga dhigato waxa somalilan la yidhaahdo markaasaa lala hadli doonaa sool iyo sanaag iyo cayn somalilan kaba mid aha waa warcad warkaas in la caddeeyo u baahan yahay marka la ysku waafaqo ayaa la wada hadli karaa laakiin inta hargeysa ay aaminsan tahay inay xoog laascaanood ku xukumayso wakhtiga yaan la yska dhumin ergegana yaa wakhtiga laga dhumin dalka iyo dadkana yaan dib loo celin intaasaa odhan lahaa waad mahadsantihiin guul baan iin rajaynaya wasalaamu calaykum hadalka madaxweynaha puntland ayaa ku soo aadaya xilli weli uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya kaasoo salka ku haya arrimo la xidhiidha awoodda dastuurka ee dalka maxamed cusmaan cali maxamde kalfa warbaahinta dalsan muqdisho
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa sheegay in baaritaano la sameeyey lagu ogaaday in aanay jirin warar dhowaanahan balaysla dhexmarayay bulshada dhexdeeda ku aadan in maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe qaarkood laga iibiyo xilliyada ay usoo baxayan bannaanka si ay u qurxaystaan saacadaha ay joogaan bannaanka iyo sidoo kale waxa uu ka hadlay in raashinka qaarkii laga iibiyo maxaabiista ku sugan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho taliyaha ciidanka saluubta soomaaliyeed maxamed cabdiraxmaan ayaa sheegay in isagu arrimahaasi oo dhan uu xil saaray guddi ka kooban ciidanka saluubta soomaaliya islamarkaana uu sheegay waxyaabahaasi oo dhan ay yihiin kuwo been abuura lagu marin habaabinaya shacabka soomaaliyeed taliyaha cabdiraxmaan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri
tii xabsiga nuunuudiyan ku hormaraa marka sida md meediyahaba yacni looga war helay arrimaha iyaga ah annaga ma dhayilsanin waxaan u magacaabay guddi nin jananhu uu hogaaminayo korneelle ku jiraan gaashaanla sare gaashaanla dhex kabtanna ku jiraan waxaan idhi arrintan run iyo been keena waana la haystaa bulshadu waana haysataa dadkiina loo dhiibay baa cabanayo dadka ehelkooda soo fiirinayo oo kalookiyada in lacag laga qaado sheekooyinka horta intaanay u badanta qodob qodobaan inkaga qancinaa qoraxdaa nagala gadaa beenay noqotay raashinkiyaa la haleeyeyna beenay noqotay sababta mataqaanaa ay u soo qaateenna waa idiin sheegaya muhiimadda oo dhan waa kalookiyadii waa booqashadii waaye booqashadiyaa laga joojiyey intaan unbaa jirta si ay u helaan booqashadii ayay barbagandadan u fidiyeen markaan baarnay arrinka asiga ah yaa ansarkii noqday macnaha intii kale beenay noqdeen tii raashinka tii maqaayadda waxay ay ka sheegeen qoraxdii qoraxdood subxiyaa la soo bixiyaa nin jenaraala xabsiga xum- xukumo daahir cabdillah la dhahaa banaanku keenaa hal saacay banaanka fadhiyaan nus saacay ahayd in lagu hayo hal saaca looga dhigay hal saac markay fadhiyaana la xareeyaa maxaabiistoo dhan taasay wadaagtaa iib saasuusan u jirin been wey waxaan samaynay ogolaashada khamiis talaada arbaco intaasoo maalmood kalookiyaa jirta taasna meeshay ku dhammaatay warkeeda waa meeshuu ku haray macna nuunuudii aad ii sheegteen horta warkeeda tan waaya qabsada barofesoorada marka asluuba waxay u baahan tahay in la dhiso oo la garab qabto oy dowladeed dowladoodii ay wax badan fiiriso waxaad ogaanaysaan ciidanka asluubta waa lafdhabarti sida la sheegayo wax badan bay mataqaanaa wadankan wax ay ka qabteen ama inay ka qabtaan la rabaa in loo hiiliyaa la rabaa hadda ma yeelayno wax aan qaranku ogolayn oon sharcigu ogolayn asluub ma ku dhaqmayso waa ciidanka keliya ugu fiican runtii markaan ka hadalno
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa howlgal si wadajir ay fuliyeen laamaha amniga gobolka banaadir ayay ka feeluuyeen xaafado ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir macdum cabduqaadir ayaa warkan faahfaahintiisii noo haysa
xalay ahayd howlgal burburin ahi ku qaaday warshad weyn oo soo saarta maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo ku taala deegaanka gubadley ee duleedka magaalada caasimada ee muqdisho ciidamada booliiska iyo maamulka gobolka ayaa cagta mariyey warshad weyn ee lagu farsameynayay maandooriyaha oo ka mid yihiin xashiishka iyo calaqa waxaana xogta lagu burburiyey hay-adda amniga ay ka heleen dadka deegaanka gubadley gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay in nasiib darro ay tahay in xilligan ay jiraan dad qalab cusub u soo iibsaday sidii ay ugu sameyn lahaayeen maandooriye waxaan joognaa howdka deegaanka gubadley waan muddo hal saac ah aan u soo soconnay taasoo keentay warshaddii labaad ee calaqa iyo xaaraanta daraagiska ummaddayni la degay meeshii lagu sancaynayay ayaan joognaa waxaan arkaynaa jawaanadii xashiishka waxaan arkaynaa caagagii calaqa lagu shubaayey oo jiiragaannada ahaa waxaan arkaynaa digsiyacu cusub waxaan arkaynaa iyadoo hadda la karinaayo oo dabka saaran runtii waa nasiib darro inay weli ay dadkayna ay daba joogaan nafna ay ka raadinayaan wixii maaragtay ummaddan lagu fasahaadinaayey oo aan meelihii ay ku jireen iyo kalaabyadii anugu galnay meelihii warshadihii aan tagnay dhowr jeer aan ka degnay inay weli daba taagan yihiin nasiib wanaag caawa guddoomiyaha deegaanka gubadley hadduu cimro ka yimiday markiin ilaahay aqbalay cimradiisii leylatulqadarka ilaahay waafajiyey waxaa ku tusayso asigoo xala soo galay ayuu wixii ugu horreeyey uu la kulmay ayaa waxay noqotay warshaddan calaqa ah oo lugtiisa ku soo raadiyey asiga iyo guddoomiye waaxeedkiisaba iyo taliyihii qaybta bar iyo taliyihii saldhigga iyo kulli hay-adaha amniga ayagoo wada jiro waxaa kaloo sidaas si lamida caawa farxad noogu ah inuu nala joogo taliyihii ciidamada ee halkan jooga korneelsaney uu nala joogo caawa isagoo nala zuulinaayo akhlaaq xumada iyo qiyamka iyo diintayna wax la ka soo horjeedo oo ah calaq iyo xaaraantii halkan lagu samaynaayey inuu nala cirib jiro asagoo noo- nala taagan waa uga mahad celinaynaa taliisanay taliisanay waa ku mahadsan tahay Eh, runtii xumaanta haddii aan lala wada dagaalamin fasaadku waa nagu xoogaysanayaa kulligayna mas-uuliyad ayaa naga wada saaran waxa waaye waa markii saddexaad oo aan nimidana deegaanka gubadley annagoo kula dagaalamayno barnaamijyadaasi oo calaqa xashiishka iyo fasaadka iyo daroogadoo dhanba marka waa ku mahadsan yihiin hay-adaha amniga maamulka degmada iyo kulligood degmooyinkii ka wada qayb qaadanaya howlahan waa uga mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay ka go-an tahay howlgallada ka dhanka ah maandooriyaha ee ka socda magaalada muqdisho gudoomiye madaale ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday howlgallo lagula dagaalamayo waxyaabaha maanka dooriya ee lagu iibiyo caasimadda muqdisho axmed cusmaan cali maxamed kalfa warbaahinta dalsan muqdisho
maxamed deeqaal faah iyo warkii ku saabsanaa maamulka gobolka banaadir oo isagu albaabada isugu dhuftay goob lagu farsamayn jiray waxyaabaha ammaanka dooray gaaraan calaqa oo iyagu howlgal ay sameeyeen maamulka gobolkii talis ciidanka booliiska gobolku ay arrintaasi ku ogaadeen guud ahaana warkii habeennimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel